subax wanaagsan dhegaystayaal ramadaan mubaarak soomaalida ku nool magaalada qaahira iyo dad kale ama dadka kale ee muslimiinta ah ee ku nool dalkaasi masar ayaa ku jira maalmihii ugu dambeeyey ee diyaargarowga ciidulfitriga warbixintan waxaa qaahire kasoo diray wariyaheena xuseen saxnuuni degmada nasri city ee magaaladan kaahira oo ka mid ah meelaha sida weyn ay u degan yihiin dadka soomaalida ayaa laga dareemayaa u diyaargaroobidda maalmaha ciida ee fooda inugu soo haysa ardayda soomaalida ee waxbarashada darteed u degan dhismayaasha jaamacadda ashar ee magaaladan kaahira iyo ardayda degan qaar ka mid ah gobolada masar ayaa intooda badan ku soo laabtay magaalada caasimadda ah ee kaahira si ay ugu diyaargaroobaan dabaaldega maalmaha ciidulfitriga sidoo kale boqolaal ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqaysa waddankani ayaa dib ugu soo laabtay magaaladan kaahira si ay ugu tukaamaysaan goobaha ganacsiga jacfar cabdilaahi xasan oo ka mid ah soomaalida degan dalkani ayaan weydiiyey sida jaaliyadda soomaalida ee waddankani ay isugu diyaarinayso dabaaldega maalmaha ciidda diyaargarow aada u weyn oo dhinaca ciidda ah ayaa laga dareemayaa magaalada qaahira ardadii ku xaraysnayd xarumaha maaragtay ardada ayaa kasoo baxay oo jaamacadaha ah gabdhihii cidaha u shaqaynayay magaalooyinka madiinati iyo rixaab iyo waxay dib ugu soo laabtay magaalada qaahira ardada gobolada jooga xataa goboladii way ka yimaadeen waxaa laga dareemayaa bedelkaas xarumaha ganacsiga ee soomaalida ay leeyiin markaa booqato waxaa arkaysaa inuu jiro maaragtay cariid aada u fara badan oo dadka isku diyaarinaya maalinta ciidda ah ayaan xersi goobdoon oo ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ee ka shaqeeya dalkani ayaa faahfaahin ka bixinaysa sida gabdhaha soomaaliyeed ee la midka ah ay isugu diyaarinayaan farxadda ciidulfitriga waxaan ku noolahay waddanka masar waxaan kamid ahay gabdhaha halkan ka shaqaysta waxaan isku diyaarinaynaa walaalo ciidulfitriga ma ahan keligay waa asxaab fara badan oo kulligood kasoo wada degay shaqadoodii shaqabaameelkoodii si ay isugu diyaariyaan ciidulfitriga anigu waxaan kamid ahay gabdhahaas haatan aan kula hadlayo waxaynu mashquul ku nahay sidii isku isugu diyaarin lahayn ciidulfitriga qaar waxay shaqo aday ugasoo dib uga soo degteen gobollo qaar magaalada qof walba wuxuu isu diyaarinayaa ciidulfitriga annagoo booqan doono meelasha moolalka ku yaala waddanka masar gaar ahaan caasimada qaahira si aynu usoo dukaamaysano dhinaca kale goobaha ganacsiga ee soomaalida ay ku leeyihiin magaaladan qaahira ayaa laga dareemayaa mashquul aad u badan taasoo qayb ka ah u diyaargaroobidda ciidulfitriga haddaba xuseen maxamed gaashaan oo harqaan ku leh degmada nasri city iyo cabdiqaadir nuur cusmaan oo isna goob macmacaan ku haysa xaafadda caashira ee magaaladan qaahira ayaan kula kulmay goobahooda ganacsiga waxa ayna sharaxayaan sida diyaargarowga ciidda uu saameyn ugu yeeshay goobahooda ganacsiga wallaahi oo muana habeenkii iyo maalintii wakti aan jaanis helna male saxmad oo aan la malaysan karin ayaa la haysato diyaargarooga oo ciidan ku jirnaa hadii ilaah yidhahdo marka waxa waaye waa mashquulkeena badan ma garat gabdho badan iyo rag badan oo maasha allah ayaa buuxo oo dharkii iyo wixii kala qaadanayan oo maaragta ciidda u diyaargaroobayan aan ku mashquulsanna wallahi si aad iyo aada u weyn ayaan udaba iskugu diyaarinay maadaama oo aada u jeedo xalweynkii buskadkii shibmacmacaankii oo dhanahay macmacaankii oo dhan waxaana ugu talagalnay soomaalida gaaliyadda ku nool qaahiro o dhan inay macmacaankaas ibsadaan xalwada dhammaan soomaalida keliya ma ahan dadka isku diyaarinaya ciidulfitriga waddankani muslimiinta masar ayaa bilaabay inay faaruqiyaan magaaladan qaahira si ay ugu laabtaan degmooyinka iyo tuulooyinka ay ka soo jeedaan oo farxadda ay la wadaagaan qaraabadooda xuseen saxnuuni v o a kahira